Injiilka sida Mataayus u qoray cutubka siddeed iyo labaatanaad sabtidii dabadeed goortii waagii beriyey maalintii ugu horreysay ee toddobaadka maryantii reer magdala iyo maryantii kale waxay u yimaadeen inay xabaashi arkaan oo baleeg waxaa jiray dhulgariir weyn waayo malaa'igta rabbiga ayaa intay samada ka soo degtay timi oo dhagixii ka giraangirisay oo ku dul fadhiisatay midabkeedu wuxuu u ekaa hillaac dharkeeduna wuxuu u caddaa sida barafka cad oo cabsi aawadeed kuwii ilaalinayay waa gariireen oo waxay noqdeen sida maydad malaa'igtii ayaa u jawaabtay oo naagihii ku tidhi ha biqina waayo waxaan ogahay inaad doonaysaan ciise kan isku tallaabta lagu qodbay halkan ma joogo waayo wuu sara kacay siduu yidhi bal kaalaya oo arka meeshii rabbigu jiifay daqso u taga oo waxaad haltiisii ku tidhaahdaan kuwii dhintay ayuu ka sara kacay oo uu idin hor marayaa ilaa galili halkaasna waad ku arki doontaan bal eega waan idiin sheegaye dhaqsaba waxay xabaashii kala tageen baqdin iyo farxad weyn oo waxay u ordeen inay xertiisii u warramaan kolkaasaa ciise ka hor yimid oo ku yidhi nabad markaasay u dhowaadeen oo intay cagihiisa qabteen ayay caabudeen markaasaa ciise wuxuu ku yidhi habaqina taga oo walaalahay u sheega inay galali tagaan oo halkaasay igu arki doonaan intay sii socdeen ayaa waardayaashii qaarkood magaaladii yimaadeen oo waxay wadaadadii sare uga warrameen wixii dhacay oo dhan iyaguna goortay waayeelladii la shireen oo ay ka wada hadleen ayay askartii lacag badan siiyeen oo waxay ku yidhaahdeen waxaad tidhaahdaan xertiisii ayaa habeennimo timid oo hadday isagii intii aanu hurudnay oo haddii taliyihii waxaan maqlo waannu rumaysiinaynaa oo waannu idin welwel tiraynaa markaasay lacagtii qaateen oo yeeleen sidii lagu yidhi hadalkuna maalintaas ilaa maanta waa ku dhex firidhsanaa yuhuudda markaasaa koob iyo tobankii xerta ah galiili tageen ilaa buurtii ciise kula ballamay oo goortay arkeen isagii way caabudeen laakiin qaar baa shakiyey oo ciise ayaa u yimi oo la hadlay oo wuxuu ku yidhi amar oo dhan ayaa samada iyo dhulka laygu siiyey haddaba taga oo quruumaha oo dhan xer ka dhiga oo ku baabtiisa magaca aabbaha iyo wiilka iyo ruuxa quduuska oo bara inay dhowraan wax walba oo aan idinku amray oo bal eega had iyo goor waan idinla joogaa xataa ilaa wakhtiguu dhammaado